guddiga uu maanta madaxweynaha soo magacaabay oo ahaa guddi maalmihii ugu dambeysay la sugayay ayaa ka kooban sideed kuwaasoo lix ka mid a ay yihiin xubno guddoomiye iyo hal xogayn waxaana ka hadlay magacaabistooda madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole kabacdi fikir badan tashi badan aan la gallay dadka dhexdhexaadka ka ah beesha bulshada rayidkaa qaybaheeda kala gedisan degaamada jooga ciddii dhexdhexaad ka noqon karta adduunkuna ku qarci karo annaguna aanu ku qanacsannahay dadka reer buntlandna ku qanci karaan waxaan xeer kusoo saaray saaka oo saxiixay guddigii ansixinta iyo khilaafaadka iyo golaha wakiilada puntland ee lasoo xulayo hadda madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole islamarkaana ah musharax mar kale u taagan qabashada madaxtinimada ayaa sheegay in guddiga saddex ka mid ay yihiin cuqaal isagoo sidoo kalena beelaha ugu baaqay in khilaafyadooda ay dhankooda kusoo xalliyaan odayaasha dhaqanka ama ahaadeen isimada ama ahaadeen kuwa kale oo caaqiladah oo beelaha inay khilaafka kusoo dhameeyaan meeshooda oo ayan halkan khilaaf soo wareejin annagoo waxaan rabnaa doola doorasho cadaalad ah aan daldalool lahayn dadka reer buntlandna ku qanci karaa sidaa darteed waxaan go-aansaday inaan ku daro guddiga doorashooyinka ee guddiga ansixinta iyo khilaafaadka odayaal caaqil ah saddex caaqil baa ku jira oo mid walba degaanka oo ka yimi caanka ah oo lagu malaynayo inuu kala yaqaano habdhaqameedka deegaankaas dadka say u kala samaysan yihiin guddiga uu maanta magacaabay madaxweynaha puntland waxaa markiiba ka hor yimid musharaxiinta puntland u tartamaya doorashada labada kun iyo afar iyo tobanka musharaxiinta oo maanta shirar kala duwan oo go-aankan ay ku diidayaan ku kala qabtay meelaha ay kaga kala sugan yihiin puntland ayaa isku raacay inay diidan yihiin guddigan cusub qoraalka maanta madaxweynaha kasoo baxay ayaa waxa uu ku tixraaciyay qoraalo hore uga soo baxay madaxweynayaashii ka horreeyey ee sanadihii diseembar labada kun iyo afartii iyo diseembar labada kun iyo sideedii kuwaasoo labaduba ku saabsanaa soo xulidda golaha wakiilada puntland haddaba labada kun iyo sideedii waxaa madaxweyne ka ahaa puntland genaraal cadde muuse xirsi isagoo magaalada qardho ku sugan ayuu saxaafadda dhowaan u sheegay inuusan keligii soo magacaabin guddigii wakhtigaasi niman waaweyn oo isima ah oo leh awalka caddaa soo socay waa been cabdiraxmaan faroole iyo ninka la yidhaahdo nuuradiin iyo raggii u qabqabla maxamed cabdinuur iyo kulligood waa ii yimaadeen waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaanu guddiga khilaafaadka way og yihiin waxaan idhi guddiga khilaafaadka soo dhisa waxaa rabtiin keena baan idhi markii dambe waxaanu ku hejiinay gobol la arkaba in laga soo qaado qof simada waxgaradka iyo musharaxiintu ay ku heshiiyeen ninka la yidhaahdo laakiin sideedda magac oo hadda la sheegay oo aan maqalshiisa kuwaasaa laga dhigayaa hadda yaa yeelaya midna ka yeeli maayo cabdiraxmaan inuu yidhaahdo intaasaan keenay ha kala saaraan sada baarlamaanka xulidiisa haysaa waxa nin la arkaba nin baa hoos laga dhisay oo la yidhi ku qabso ku qadimayside ragga isimadaha waa la yaqaanaa oo rasmiga ahaa yaan laydinka helin laba saxiix nuux muuse birjeeb v o a garowe